doontan waxay doonka labaysaa anagu mas-uul ka nahay waxaa la afduubtay haddaa muddo asbuuc ka hor ah waxaa lagu afduubtay asbuuc ka hor degmada ail waxaa afduubtay koox aan qaybtooda la garanayn ilaa imankan way haystaanin haddana waxay la aadeen badda waxaan ku cadaynaynaa koox dee dableah bay ahaayeen doonta way fuuleen markaan la xiriirana waxay dhaheen war maxaa tihiin nimanka noocaasanahay doonta lacagtaa sanad ka rabnaa ilaa afar boqoloo kun oo dolar lacag had codsadeen afar boqoloo kun iyo wax u dhowatoona inaad afduubataan waa ku qaldantihiin waxay dhaheen markaas waxaan la aadaynaa badda maraakiib baan ku doonanaynaa haddiidnaan lacagna naga siin shaqaalada lix iyo toban bugaariya iyo hal nin oo waardiye ka ah oo soomaaliya iyo lix iyo toban kuruga ah kuruga waa eiraan buu dhashay hal nin oo waardiye ka ah waa saaran soomaaliya tirada guud toddobiyo toban bugaariya